shiidi koob kun dhismo cusub ee xabsiga dhexe ee magaalada baardheer ayaa waliba usayaakien ka horeeyay oo yaweeldata magaalada tan iyo burburkii dowlada dhexe ee soomaaliya munaasabadii oo ku qeyb galeen mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheere ahaana kumid ee walgorodka bulshada iyo qeybo shalduwan ee ururada bulshada degmada baardheer iyo weliba ulijeedshaiyahay deysadalan dhisa lahay xabsiga degmada maadaama degmada iyo enlahayna wal xabsi ah oo la kiirow maxaabiista muddo ku badan soddon sina anka horeen maame aadan bare yaa weliba uuse ku hadalay inuuse rajo inuuse ku qaba inuuse shaqeeya doona xabsiga dhexe ee magaalada baardheere waaniyo muhiimadii ingetay shacabka degmada ah inyo weeldadaan xabsa dhexa waxa weeyaan guddoomiye waad arkaysaan halkaas siday u burbursan tahay maadaama aa waxqabad la muuqdo aad ka samayseen ee maantana aan dhagax dhignay waxaan codsanayaa in waxa weyaan dibuuriskeeda hay-adaha samafalka maamulka degmada si loo helo garsoor iyo kala dambayn iyo ciidankai asluubta hogaankan maanta aan joogno soo buuxinaya insha allah annaguna waxaan balla qaadaynaa in aan sida ay tahay shaqada aan ugu qabanno haddii ilaahay casa wajalla ah uu idmo laakiin waxaa weeyaan arrimaha kale ee halkan ka dhiman sida waxaa weeyaan dibudhiska iyo meelaha maaragtay degmadu ay dadku shacabkaa ka soo galeen oo wax u yaalla maamulka degmada sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa in aan cid kasta oo qusayso arrintan inay nagala qaadato sida hay-adaha samafalka hay-adaha mashaariicda bixiyo maamulada degmada iyo dadka shacabka waana mahadsantihin dhinaga kale maxamed nuur yuusuf qorax oo ee gudoomiyaha maamulka degmada baardheer iyo weliba uuse sheegay in degmada baardheera bulshada ka nool iyo deegaanada hoos kooyowba iyo baaho aan qabeen xabsiga dhexe use oona faahfaahin gubi si uusan shaqeeya doona xabsiga dhexe waxaan dhagax dhignay sugidta ee degmada oo insha allahu tacaala degmada baardheere oo aan rabna in dibudhis lagu sameeyo hadduu ilaah yidhaahdo xaruntan waa xarun dowladeed dee burburka kadib dalka waa burburka kadib waa hay-adihii dib ay usoo laabanayaan halkan waxaa dhawaan lasoo magacaabay taliyaha ciidamada saluubta ee degmada insha allahu tacaala ciidamada saluubta ee shaqada laha shaqooyinka dee xabsiyada iyo maamulahaas in hayaan loogu talagalina waa qorshahoodii baa socdo saa darteed dee baa taliyihii jil marna soo magacaabay in xaruntii uu ku shaqayn lahaa oo ciidamada ay degi lahaayeen helana waa muhim saa darteed xaruntii ciidamada taliskoodii iyo meesha ku shaqayn jireen xilliga hore dowladda ayaan hadda maanta dhagax dhignay oo dibdiisu ku bilaaban doonaa waqti insha allahu tacaala dad meelaha kasoo galgalay ayaa jiro oo walahaasna waa ka wada hadli doonaa waa waa la furi doonaa dhammaan waa dowladda waxyaabaha gumarka kala geli kamid maahan waa laga gansicibeyana ma jirta dul dowladeed oo dul dowladeed bas intaas wax kale oo malaha qiila ma lahan saa darteed meel kasta dee maalinka ay dowladdu baahato ciddii markaa ilaahay dee muqadarin usiin difaacdo waa inay si fudud ooga tagtaa taana waa inta bulshada laga raasa guudda horay dee xarumaha dowladda oo dee loogu bahday oo shaqeeye waa shaqeeyeen kuwa kalena maalin kasta ma meesha la tagaa yaa oo dee hay-addi lahayd ay timaado shaqadii lagu qaban jiray shaqada kale marka dowladdu baaha waa waa waa waa biikama jabcaan insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa dadku inay dowladnimada xoojiyaan hawshan dhismaha maamulka degmada iyo ciidamada asluubka iyo bulshada iska kaashan doona in la dhiso iyo ciidamada qalabkiisa guud ahaan qof kasta ay shaqadiisa doorkiisa ka qaato annaga diyaar aan u nahay insha allahu tacaala ciidamada iyo hawsheeda waa socotaa in ay shaqeeyaan oo hay-adda ay shaqeyso oo dee dowladnimadu qofka shaquu leeyahay shaqooyin badan waxaa jira meesha ka maqnaa maamulka iyo shacabka ka nool degmada baardheer ee gobolka geda iyo weliba iyo baahaan gabena in yoweeldhata degmada xabse dhexe maadaama muddo ku badan soddon sina iyo wal xabse ee aan weeldhana degmada